haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemay nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle goorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay in uu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu koorgalnaa mowduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marta inala garfayso hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa xaalka dhallinyarada isticmaasho maandooriyaha iyo wacyigelinta ay u baahan yihiin waxaa ila falaqeynaya martida kale ah axmed xuseen maxamed oo ka mid ah dhalinta barata cilmiga adeega bulshada iyo ifraax siciid gaashaan oo iyana ku jirta sanadkii u dambeeyey ee barashada cilmigaasi waxay labaduba ka mid yihiin koox wacyigelisa dhalinta isticmaasho maandooriyaha iyadoo qeybta dambe ee barnaamijkana ay nagu soo biiri doonaan akhyaar kale farsamadu waa ibraahim cali tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haybsaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemay hagaag tan iyo intii aan lahaynba dowlad xooggan oo shaqaysa maandooriyuhu waxa uu ka mid ahaa waxyaabaha dalka lasoo geliyo inkastoo nuucyo ka mid ah khamriga xilligii gumaystaha lagu farsamayn jiray gudaha walow la xakamayn jiray xilligii kacaanka haddana waa la heli jiray oo bulshada qaybteeda ladan amaba talada qaybta ka ah oo lagu daray ajaaniibtii dalka joogtay ayaa isticmaali jiray sanadkii kii markii la inqilaabay dowladdii kacaanka ayna meesha ka baxeen hay-adihii dowliga ahaa waxaa la bilaabay in la keeno nuuc waliba oo maandooriye ah oo qarash laga samayn karo waxaana lagu arkay gudaha magaalooyinka waaweyn kuwo cusub oo aanan horey loo aqoon tusaale qiyaastii shan sano ka hor waxaa muqdisho aada loo soo geliyey maandooriyaha taabuuga oo ah nuuc shabaha tubaakada bilowgiiba waxaa aada ugu daatay dhallinyarada si gaara kuwa ku hoyda laamiyada waxa isticmaalkeedu socdaba waxaa iyana bartay ardayda ku jira dugsiyada iyo jaamacadaha kuwaasi oo qabatimay sida hay-adda caafimaadka adduunku ay sheegayso in ka badan siddeed milyan oo qof ayaa sanadkii u dhinta caalamka isticmaalka tubaakada nuucyadeeda kala duwan iyada oo khatartaasi ay jirto ayaa laba sano ka hor waxaa dhallinyaradu ay bilaabeen haddana isticmaalka dawooyinka xanuun baabi'iyaha ah sida bathadiinka sida ay warisay warbaahintana horaantii sanadkan wiil dhallinyaro ah ayaa iska soo tuuray dabaq kadib markii uu waayay maandooriye uu qabatimay waxaa sidoo kale isbitaallada la geeyaa dhallinyaro ku waxyeeloobay kuwaasi oo markii la daweeyey qaybtood dib ugu laabtay sida uu ii sheegay mid ka mid ah dhakhaatiirta la tacaasho xaaladahaasi haddaba maxay tahay waxyaabaha ku riixa dhalinta dugsiyada ku jirta isticmaalka maandooriyaha dhalinta lafilka ah ee isticmaalo kaalin intee la eg ayay ka qaataan wacyigelin nuuceeya ayay u baahan yihiin ma in dugsiyada loogu tagaa meelaha ay isugu yimaadaana mise weydiimahan iyo kuwo kale ayaan kaga warcelin doonaa qaybtan koowaad barnaamij wacyigelin ah oo ka kooban laba qaybood waxaana marti ugu ah axmed xuseen maxamed foodey oo ka mid ah dhalinta barata cilmiga adeega bulshada iyo ifraax siciid gaashaan oo iyana ku jirta sanadkii ugu dambeeyey ee barashada cilmigaasi waxay labaduba ka mid yihiin koox wacyigelisa dhalintaasi soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey bal inay si kooban iigu sharxaan waxa ay qabtaan waxyaala badanaa qabanaa magaceena waxaa waa safe and improve somaly community organization cisco so markaa mar walba waxaa u taaganahay bulshada soomaaliyeed khaasatan dadka dabaaleysan ama dhibaateysan inaan qeyb weyn ka qaadano mar walba insha allah waxaa rajeyneynaa in aan noqon doono baahiyo badan inaad awooli doono insha allah
axmed soo dhawow waxyaabaha aada qabataan bal adaa sharaxaad kooban ka bixiso
horta ururka sida la sheegay waxaa ururka badbaadada ummadda soomaaliyeed siska a lasoo gaabiyaa waxaa u taaganaha horta bulshada soomaaliyeed inaa u adeegno dhanka sida bini-aadanimada inaa horumarino urur samafalka iyo sidoo kaleeto waxaan u taaganahay inaan waxbarashada horumarino dhammaan inta ku gadaaman bulshada dhan inaan qeyb ka noqono maadaama aan nahay xirfadyaal adeeg bulsho barto waxaan rabnaa inaan qeyb ka noqono horumarinta ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto keliya waxaa ilaa gobolada inaan gaarno xatar waan rabnaa marka ururka waxaa ujeedka koowaad loo asaasa waa inaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto ina loogu adeego marka waxaan u taagannahay inaan horumarino bulshada soomaaliyeed annagoo ka horumarinayna qeybta waxbarashada annagoo ka horumarinayna arrimaha bani-aadanimada wax walba oo bulshada ku gadaaman inaan qeyb ka noqonaan rajeynana
qeyb ka mid a shaqooyinkii aada qabataan oo wacyigelinta mid ka mid a waxyaabaha dhalinteena aadka mushkiladda ugu haaya ee isticmaalka daroogada marka haddaan ifraaxi ku weydiiyo maxaad ku doorateen in qeybtaas wacyigelinta aada qabataan
sacdii waa mahadsan tahay waxaa ku dooranay maadaama yani aan ahay dad mar walba u taagan in bulshada dhibaato kastoo taagan inaan ka jawaabna u taaganna soo marka haddii dhinaca waxbarashada hoose u dhaceysa haddii ardaydeena ay isticmaalaan daraagiska taabuuga haddii ay isticmaalaan soo marka sababahaasaa u dooranay marka haddii ardaygaas waxaas oo joojiyo awal majority waxaa isticmaali jirin dadka aanan wax baranin laakiin hadda waxaa isticmaala dadka wax baranayo soo marka maadaama ay magaaladeena kusoo badatay aanan nahay dad muslimiin soo marka waxaa rabnaa in aan wacyigelin badan u sameyno inta karaankeena ah waxaa rajeyneynaa in wacyigelinteena qaataan ee weliba xaafadaha ay u gudbayaan insha allah taas waa rajeyneynaa
axmedo waxyaabo kale oo dhalinyarada laga wacyigelin karay ayaa jiray maxaad ku doorateen inaad daroogada ka wacyigelisaan
maadaama horta ay ururka u taagan yahay badbaadada ummadda soomaaliyeed dhalinyarada maadaama ay yihiin qeyb mustaqbalka jiilka soo korayo oo ayagana qeyb ka noqonayo kuwii bedel lahaa wadanka marka laba mid dhalinyaradii waxbaranaysay iyo ayagoo waxbaranayo oo maskaxda marka lahayo waa kordhinta maskaxda waxbarashada haddana waxaa maandooriyahani waxaa waaye maankooda dooriyaaba sida loogu sheegayo ama sidaa ka gara karta magaca marka maandooriyaha waxaa nagu dhashay mid kamida xubnaha ka tirsan ururka ayaa waxaa soo jeediyey iyo waxawaaye iyo dhibaatooyinka ku yaala xaafadahoo kaleeto aa ka dareemi karayno marka idea wuxuu noo soo jeediyey in barnaamijkan oo waxawaaye uu aada saameyn badan ku leeyahay ardayda soomaaliyeed khaasatan iskuullada marka barnaamijka waa ka fikirnay sidii u wajahi lahaynay muddo bil iyo bar aan wadnay face one oo ahay oo iskuullada aan ku booqanayno annagoo sambal kasoo qaadanayno degmooyinka magaalada muqdisho marka hadda waxaan soo xirnay facekiisii koowaad faceka kaleetana insha allah waxaan rabnaa inaan asigana sii bilaabno face two annagoo ka dhigi doono dhalinyarada isticmaasho wadooyinka joogto annagoo la kaashanayno ummadda soomaaliyeed qeybeeda kaleeto inaan waxawaaye aan darbijiifkaas ka kaxeyno waxbarashada xigta aan u kaxeyno ayagana qeybaan ka dhigi doonaa insha allah ilaah duuraado marka ujeedka koowaad oo nagu dhahmo waxawaaye waa baahidaas jirtay inaan daboolno oo qeyb ka noqono maadaama dad waxawaaye bulshadii u adeegaya bulshadii u adeegaynana qeyb waxay ka yihiin ardaydaas marka ardaydaas muhiimada koowaad waxaan saarna focuska inaan waxawaa wacyigelinta qeybta taabuurkao kale inaan iskuullada ka qaadano annagoo kaashanayna daktar oo daktaryaasha ka howlgala magaalada muqdisho annagoo qeyb nagala ahaayeen iyo kuwo sidoo kale ka tirsan ururka marka annaga ururka waxaa iskugu jiro xirfadyaal kala duduwan marka annagoo is dhamaystirayno ayaa qeyb ka noqona inaan ololahaas qaadno ololihiina facekiisi koowaad saa ka aragtay horaa usoo xirnay marka insha allah midka kalena waa bilaabi doona marka fikirka koowaad nagu dhaliyay kaa ayuu ahaa waxaa halkaas kasoo bixi karta weydiin ah dadkan daroogada isticmaala xitaa guryahay joogaan wadooyinkay joogaan jaamacadihiay joogaan ardayda iskuulaadka ee dhigataa maxay ku doorteena laisdhihi karaa
ardayda iskuullada horta waxaan ku dooranay ujeedka koowaad wuxuu ahaa in ardaydaas maadaama ay yihiin arday soo korayso meesha laga bilaabo meesha keliya unuga horta markii ko tusaalahaan jaamacada oo kale markuu gaaro ardayga waxaa laga yaabaa inuu drop out ka noqdo waxbarashadiisa laakiin inta badan waxay kusoo bilaabaan dugsiga sare caruurta sidaa aan horey u aragnay oo sidoo kaleeta xaafadaha iyo iskuullada aan ka dareemayna marka asxaabta la sheekeysanay iskuullada aan tagno oo kaleeta taabuugayna u badan yihiin marka qeyb waxaan ka noqonay in aan wacyigelintaas aan ballaarino dhibaatooyinka caafimaad oo leeyahay dhibaatooyinka bulsheed oo leeyahay anagoo gudbinayno marka qofkii waxaa laga yaabaa markuu dhibaatooyinkaas arkay awal inuu hore u dareensanayn ama saaxiibadiisoo kale oo isticmaalayo kaleeto inuu u sheekeeyay haddii a wax aan cuntido kaleeto inaa xifdiska kuu fududaanahay inay maskaxdaada sare u qaadayso waxyaala oo feeg ah in laga buuxiyay laakiin tii inaan ka bedelno oo mid ka duwan aan sameyno oo tusaalahaan dhibaatooyinkii iyo midda bulsheed markaan u sheegno inuu qofkii waxawaa isdhao iska jooji waa dhibaato badana ka jirto saas oo kaleeta kii oo ku dhiira lahay inuu maantay dhahan haddii kaas kukii oo ku jurayn inuu kasoo kabsado kii kaleeto oo maanta ku dhiira lahay oo inuu waxawaa isticmaalo inuu asigana ka joogsado marka muhiimada taasa ugu talagalnay inaan faceka saas u gaarno sidoo kale weli waxaan ka wadaynaa bageka sidoo kaleeto by online inaa dakhtarayaashii oo kaleeto shayuuqtii oo kaleeto inaan la kaashano barnaamijkii oo ayadana qeyb nagala noqdaan marka halaasaan ugu talagalnay inaan qeyb ka noqono barnaamijka facebookiisana insha allah waa rajeynayna inaan qeyb nagala noqo ifraaxay waxaad doorateen iskuullo oo aada sambal ahaan u qaadateen iskuulladaasi maxaad ku xulateen oo aada ku doorbideen marka kuwa kale loo fiiriyo sacdiye aada umaasan tahay iskuullada ilaa waxaa tagnay toban iskuul waxaa fiirinayna degmo ahaan inkastoo degmooyinka ay badan yihiin laakiin ilaa toban degmaa tagnay soo marka iskuulladana degmooyin degmo kastaba waxaa ku taal intaasoo iskuul marka waxaa fiirinayna iskuullada u saameynta badan inkastoo aanan dhihi karin iskuulladaas oo kaliya wax isticmaala aanan dhihinin ee iskuulladoo dhan isticmaalan haddana iskuul kastaba iskuulka wuu kaban yahay wuu ka saameyn badan yahay haddii aa iskuul yar tagtid iyo iskuul weyn hadaa tagtid differency sababtoo ah iskuulkaas weyn hadaa tagtid dad badanaa gaarsiisa xogti soo markaa waa rajeyneynaa inaan iskuullada sii wadno aanan hakinin ma ahan wax joogsaday waxaan rabnaa iskuulladoo dhan inaan tagno kan ugu yar iyo kan ugu yar intaba laakiin hadda waqti xadirkan waxaa tagnay ilaa toban degmo insha allah intaas ka badan waa rajeyneynaa marka laga soo tago inaad daabuurka ee wacyigelinta u marinayseen ma jireen wadooyin kale oo aada ardayda ku gaarayseen oo aada kaga wacyigelinayseen maanduuriyaha ha exactly way jirtay ardayda khaasatan waxaa uga sometime is ugu tegi jirna galaasimadka sababtoo ah ardayga waxaa laga yaabaa markuu joogo maxay dhahaan daabuurka inuu attention ku siinin qaar ka mid ah laakiin ardayga marka maxay dhahaan galaaska ugu tagtid attention fiicana ku siinaa soo marka galaasmanka ugu tegi jirnay sidoo kale taabuurada ugu tegi jirnay qeyb kamid oo ardayda baranay oo saaxiibo la noqonay saaxiibo dhib la noqonay marka waxay noo sheegayeen in kamid a inay isticmaalaan laakiin anaga mar walba waxaa ku dhiirinayna ama u sheegayna qofka isticmaala in la dhihin in la takoorin oo mar walbaba la dhaho waxaan waa istoobgarey kartaa in sii waaniyaan waayo ardaygan haddii aa ka caawisid waxaa sahlanaanaysa ama hagaagayo in waxbarasiisi sar u wato laakiin haddii iskuulkiisii oo waxaas kusoo bilaabo waxaa laga yaabaa inoo diido inuu jaamacad galo oo waxbarashadiisii wado sababtoo noloshoo ka dhacay marka anaga mar walba waa kasoo horjeednaa taas axmed haddaan kuusoo laabto ifraax waxay sheegtay inaad iskoolaadka markaad tagtaan daabuurka ka sokow xitaa aada ardayda fasalada ugu tegi jirteen wacyigelinta aada sheegaysaana qeyb kamida ardayda iskoolaadka dhigata ma fahmi karaan siiba dugsiga hoose marka ma qeybo gaar oo bartilmaameedsanaysanaa jirtay oo dugsiyada dhexe ardayda dhigato xoogaha maskaxdooda ugu yaraan wax ay qaadan karto iyo kuwa sare
sidaan hore ugu maqalnay horta saaxiibo badan horta iskuulladan leenahay siay noo sheegeen waxaa ugu badan inta badan dadka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe walow dadka dugsiga sare ay kasii badan yihiin marka waxaan bartilmaameed ka dhiganaynaa ardayda dugsiga dhexe iyo dugsiga sare xitaa qaabo badan oo ugu tagnaa jiray inaan fasaladoo kaleeto si ifraax sheegaysay iyo sidoo kaleeto in aan qeyb ka noqono taabuuradoo kaleeto iyo sidoo kale marmar qaarkood group whatsapp oo kaleeto inaan qeyb kala noqono sida hadda dadka midooda foonfoorada oo kaleeto meelay ku midaysan yihiin oo kaleeto inaan qeyb ka noqono wacyigelintan oo mar kastaba aan sii ballaarina sidaan kusii gaari lahayn facilityga marka waxaa degmooyin fara badan oo aan marnaya jiray toban degmo say sheegtay degmooyinkaasna waxaa waaye inta badan waxaa uu talagalaynay iskuulka inaan iskuullada ugu waaweyn oo kale aan qeyb ka noqono inaan sidoo kaleeto aan kuway gaari wayn oo kaleeto inaan lambare kasoo qorano oo whatsapp aan qeyb uga dhigno wacyigelinta raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaanu ku guda jirnaa oo aan ku eegayno xaalka dhalinta isticmaasho maandooriyaha si gaara kuwa dhigta dugsiyada iyo wacyigelinta ay u baahan yihiin waxaana ila falaqaynaya martida kale ah axmed xuseen maxamed oo ka mid ah dhalinta barata cilmiga adeega bulshada iyo ifraax siciid gaashaan oo iyana ku jirta sanadkii u dambeeyey ee barashada cilmigaasi waxay labaduba ka mid yihiin koox ka wacyigelisa dhalinta isticmaalka maandooriyaha waan isku soo laaban doonaa balse waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabto martida maamulada iskuulaadkaa tagteen qaab nuuceeya idinla shaqeeya
wallaahi iskuullada horta aaday usoo dhaweeyeen barnaamijkana barnaamij aada loogu baahan yahay bulshada soomaaliyeed hadda waa dareemi kareysaa bulshada dhammaan qeybeeda kala duwan qof kasta oo barnaamijkaas markii aan sheegnay fikir fiican ah keenteen brogram loo baahan yahay xili lagusoo loo baahan yahay ayaa barnaamijkan keenteen ay ay dhahayeen marka annagana waxawa waxaan u aragnay in uu yahay runtii waa qeyb ama dhibaato bulshada ka jirto marka dhibaatadii inaa xalkeeda u raadino waxaan qeyb ka noqonay inaa waqtigeena siino annagoo ah arday aadani waxawaaye marmarka qaarkood qeyb aan ka siina maalintii oo kale saddex saac afar saac shan saac inaan ku qarash gareyno inaan wacyigelintaas ololaha sameyno maalin kasta oo iskuul tagno xitaa wadooyinka oo kaleeto meel kasta oo arday aan ku arkana ama dhalinyaro meel kastao ahaataba inaan qeyb barnaamijkan gaarsiino annagoo markii ugu dambeyn aan qabanay barnaamij lagu soo xiraayo oo dhalinyaro soomaaliyeed qaybta jaamacadaha iyo kuwa iskuuladaba aan iskugu keeno barnaamijkii xiritaankaas iyo jooji facekii koobaad waa soo dhamayseen ama wejigii koobaad maxaa idinkaga soo baxay ifraaxay iskoolaadkaas aad tagteen ardaydii aada la sheekaysateen maxaa idinkaga soo baxay waa mahadsan tahay sacdiyo waxaa nooga soo baxay waxyaalo badan waayo waxaa jiraan arday badan oo isticmaasho ardaydaasaa waxaa sameynay in ma joojinin oo hadda fesion waa dhameynay laakiin ardayda stiil waa la xiriirnaa qayb ka mid ah sida kaabgalaasadoo kaleeto waayo ayagaa isku dhex jirana mar walba isla joogaana iska warqabo soo ma soo marka ayagaa la xiriirnaa mar walbana waxaa dhahnaa qofkii isticmaalayo si dadban ha loo loo wacyigeliyay soo aniga mar walba waxaa dheeynay waxaa hubnaa galaaska oran inuusan isticmaalin waxaa laga yaaba hal iyo laba inay isticmaalaan soo marka halkaas iyo labadaas si ay ardayda ugu harin waxaa rabnay si gooni haddii ay macquul tahay kaabgalaaska oo lambaradooda noo siinaya waa la xiriireynay mar walbaba waxaas xitaa waxaa dhihin sometimes waxaa jira dad badan oo waxaan daraagiska isticmaalo laakiin hadda iska joojiyey waa wax la joojin karo waxyaalaha ku wacyigelinayna kamid ahayd so haddii aad dhahdid waxaan cid soo isticmaasho ma lahaan mana la joojin karo dad minis ma joojinayaan laakiin haddii aad dhahdid waxaan wax boqolaal qof waana xaqiiqo boqolaal qof aa maanta soo isticmaali jirtay haddana iska istoobgareeyay soo marka waa wax la joojin karo only waxay ku xiran tahay inaad go-aansatid soo marka taasaa mar walba ku bogaadinayna ilaa haddana waa u taagannahay insha allah ma dhihi karno hal maraa wax lagu joojinaa laakiin haddana insha allah waa rajeynaynaa inay joojiyaan qayb weynna waa ka qaadan doonaa mar walba
wejigii koowaad waa idiinsoo gabagaboobay axmedow kee labaadaa bilaabi doontaan ama iskoolaad taarget gareysta ama meelo kaleeto yoolka ka dhigtee wejigan koowaad maxaa idinkaga soo baxay hal iyo labo aa sheegi kartaa
wejiga koowaad horta waxaa nooga soo baxay inay ardayda waxawaa wacyigelintan ay u baahnaayeen sidoo kale wax badan inuu iska bedelay maadaama ay dhibaatadan ayna aqoonin dhibaatada caafimaad markii loo sheego waxaa muu sababaa inay dad qaarkood ku dhahayaan uma maleyn jirin laakiin waxawaaye insha allah waa iska joojina keliyana wejiga koowaad uma abaareynin in dhalinyarada ama waxawaaye iskuullada ay ayaga yihiin kuwa isticmaalo haddana waxawaaye sidoo kale inay qeyb nagala noqdaan maadaama ay yihiin bulshada ayagana qeybtooda dadkii macnaha waxbartay ayagana ayna fahmi karaan dhibaatada bulshada inay qeyb nagala noqdaan ay gaarsiiyaan iskuullada dhigooda ah ama saaxiibadooda ama iyo xaafadaha markay ku laabtaan oo kaleeto ama dhalinyarada asaagooda ah marka ayagana qeybay nagala ahaayeen runtii waxaan isleeyahay shaqada boqolkiiba boqol sidaan rabnay waxaa boqolkiiba sagaashan hadda way u dhacdaan dhigi karnaa dhalinyaro badanoo waxawaa aan rajeynayna ayagana waxawaa inay iska dhaafeen oo horey ugu juri jiray iyo kuwa sidoo kaleete dhibaatadaas aan u maleyneynin qofka hadduuna u maleyneynin marmar qaarkood aqoon daradu macnaha dhibaatay keentaa marka waxawaa dhibaatadii maadaama ay fahmeen inay iska joojiyaan waxawaa boqolkiiba boqol oo loo badin karaya
ma dhacday in ardaydii aa wacyigelinayseen qaarkood intay idin yimaadeen idin dhaheen waxaa rabnaa inaa iska joojino laakiin tabihii aa iskaga joojin lahayn aa rabnaa in laga caawi aada iyo aada horta laba qofaa jirto laakiin inta kaleeto waxawaa weli maana dad badan arkin laakiin laba qofaa jirto oo dhahay dhibaatadaasaa iskaga dha horta wax walbo haddii maalin layskama joojin karo laakiin stebsaa jiro oo loo maro qofka in maanta waxawaa uu iska yareeyo sidau maanta u isticmaali jiray si ka duwan oo isticmaalo hadduu hal maalin isticmaali jiray inuu sida isbuucii hal jeer ka dhigto si maalin kasta waxawaa adaptation badan uu sameeyo marka annaga waxawaa la talin badanaa sameyneynay xitaa weli xataa annaga besin isku sameynina qayb waxaa waxaan u diraynay sidoo kaleeto dadkiina lasoo xiriir oo kale dakhtaryaasha aan kuu sheegay oo qayb naga lahaa barnaamijka inay la talin ayagana qaybtooda ay ka bixiyaan marka dhammaan si guud waxaan u sameyneynaa urur ahaan inaa bulshadaas waxawaa iyo dhalinyaradaas ay waxawaaye badbaadaan iyo sidoo kale bulshadana qayb ay ka noqdaan maadaama haddii waxawaa qofkii waxbaranayay oo ahaa qof laga filaya inuu bulshada bedelo haddana dhinaca kaleeto oo maandooriyahan iyo dhibkan markuu galo wuxuu noqonayaa qof dhibaateeyo dhinacii kale u leexanaya marka inaan kasoo leecino dhinacaas oo dhinacii waxawaaye wanaagsanay oo positiveka ahaa aan aan keeno ayaa qeyb ka ahaa ujeedku u aasaasanane keliya ma ahan in waxawaaye annaga lacag iyo wax inaan ka sameyno laakiin keliya inaan bulshada ugu adeegno ummadda soomaaliyeed meel walba joogto dhalinyaro isku tagtay oo waxawaaye u istaagsan inay bulshada qeyb ka noqoto dhibaatadooda xalintooda intay yar awoodaan ayaga
haddaa ifraaxay kugu soo laabto dhalinyarada qeybtooda la sheekaysateen kaabgalasida weli ku xiran tihiin si ugu yaraan xooga aa uga heshaan dhalinyaradaas markay idiin sheekeeyeen weliba qeybtooda isticmaala ma weydiiseen waxyaabaha ku kalifi karaa in ay daroogadan la qabsadaan okay waa masan tahay si axmed kuu sheegay waxaa jiraan laba qof oona lasoo xiriirtay ay dhaheen maadaama tihiin dadkii wixii wacyigelinta wade waa rabnaa inaad joojina siday u joojin karnaa soo marka caqabadaha badi waxaa waaye qaarkood ay noo sheegeen waalidkooda ay kala tageen waalidkooda ay kala tageen aysan la joogin waalidkooda ama waalidkooda mid kamid aysan la joogaan tusaal ahaan waxaa laga yaaba hooyo aabaday kala tagaan aabba oo kale in caruurtaasi ay la nool yihiin waayo aabbaha mar walba uga shaqeeyo sida laga warqabo soo marka eedo ama laagdaad in caruurtaasi ay la joogaan si ay noo sheegeen marka dhaheen anaga manoola daryeelo iskuulkaas waa dhiganaa oo yacni waalidiinteena lacagta naga bixiso oo aabbaha laakiin haddana caqabadaha ugu badan waxaa waaye in la guri laga takooraayo soo marka qofka haddii mar guriga laga takooro wuxuu la saaxiibaa inkastoo mar walba ay fiican tahay qofkaa la saaxiibaysa inaa fiirsatid waxay noola sheergareeyeen in mararka qaar ee dhacda in laysku dhaco markuu aabo maqan yaho oo kaleeto gurigina sidii aysan usoo seexanin waayo eedana inaysan kawalwelina laga yaabaa si ayaga noo sheegayaan soo marka sababahaas inay banaanyihii joogaan soo kulamaa dadka banaanaha jooga ee la saaxiibaan waa kulamaa ay wixii ay bartaan marka sababahaasay ku barteen qaarkood waxay leeyihiin marka horeete baraawey iga ahayd laakiin maalin laba maalin markaan isticmaalay maalin saddexaad waa la qabsaday sidaasaan usii waday soo marka markaa stress dareemo gurigii markaa stress kusoo dareemo kala isticmaalaa ilaa heer ila gaartay inaysan joojin karin bay saaca saacad isticmaalaan qaarkood waxay noo sheegeen maxay dhahaan in qaarkood lacagtii xitaa ay ku isticmaalayaan taabuuga waxyaalahaasoo dhan ay soo xadaan soalaan guriga kasoo qaataan ama meelo kale wax walbo ee available ay ku heli karaan waayo waxay dhahaan xaalad walboo waxaas ina qabo na qabto ha ahaada taabuu ha ahaada cirbada hadda soo baxdo laysku duraayo qarash waayo sooma waana arday ma haystaan lacag soo marka caqabad kasto wado kastoo ku heli karna lacagtaas waa raadinaya dheen ha ahaato lacag laxaday iyo lacag ahel inta waa ahaato ilan wixii way qabteen wuu u baahan yahay soo marka waxay dhahaan aniga sida iskaga joojin karnaa maadaama caqabadahaas inay haystaan stress darteeda u isticmaalnaa ay leeyihin soo marka anaga anagoo siinay wacaygelin second aasina maxay dhahaan talooyin haddana taladeena oo keliya kuma ekaanine dhakhtaraa la tashanay aa la xiriirinay aa dhaanay maxay dhahaan tala siiya anaga taa awoodna waa sameynay
dhalinyaradaas labada qof ah aa ii sheegtay axmedow haddii aada la sheekaysatay xogta ay farax nala wadaagta mooyaane waxyaabo kale may idinla wadaagin tusaale say ku barteen isticmaalka taabuu ama ha noqoto ama daroogo kale ha noqoto ama xitaa inay idiin sheegeen noocyada daroogada ay isticmaalaan aada iyo aad inta badan horta waxay isticmaalaan taabuuga say noo sheegeen horta taabuugani waxawaa mar walba waxaa waxa waxu baraayo waa asxaabta ama waxawaa saaxiibtinimada qofka saaxiibadood waxawaa inay qeyb ka ahaayeen oo markii kuwa looga sheekeeyey in waxawaa fahamkooda kordhinayo iyo waxyaala mala awaalahoo waxawaaye aan waasalya raad ku lahayn waxawaaye runtii dhibaatana ay tahay oo maskaxdooda bedelaya markaas waxaa laleeyahay maskaxduu ku kordhinaya waxawaa sidoo kale xifdiska waxaa laga yaabaa meesha laba bage a ka aa ka xifdi lahayd waxaa laga yaabaa in afar bage shan bage aa ka gacdid halka maroo isticmaashid marka poweran wuu kuu siyaadina saasoo kaleetaa looga sheekeeyey marka dhibaatadaas markii ay dambana waxaa way arkeen ayaga laakiin hadda waxay diyaar u ahaayeen inay iska joojiyaan la talin qeyb badan ayaan sameynay oo ah dhanka waxawaaye urur ahaan anagoo waxawaaye si guud waxaa mar walba waxaan leenahay meelaan ku wada tashano ayagana waxawaaye ra-yigii iyo waxay macnaha su-aalahayna soo weydiiyaan si guuda uga doodnaa annagoo waxawaaye su-aalihii kaleeto oo aragnay in waxawaaye fikrad ku haboon oo kaleeto ay u baahan yihiin dad naga sii khibrad sareeyo inaan qeyb ka dhigna ayagana waxawaa dadka tusaaleahaan digtoorada iyo waxawaaye dadka shiiqda marka barnaamijkaas runtii waxawaa waxaan is leeyahay boqol kiiba boqol successful ayuu noo noqday waan rajeyneynaa in waxawaaye sidoo kaleeta facebookeynana si programkaas aad iyo aad boqol kiiba boqol oo noogu bilaaban doono si nabad leh marka si guudna waxawaaye dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay waxay u baahan yihiin keliya in waxawaa ayagana wacyigooda kor loo qaado qeybna ay ka noqdaan sida hadda idinkaba aa barnaamijka qeyb nagala noqoteen oo si runtii nagu casuumteen barnaamijkan in waxawaaye dhalinyarada soomaaliyeed oo kaleeto warbaahinta oo kale loo isticmaalo waa qeyb muhiim ah oo runtii wacyiga iyo waxawaa ololahaas qeyb weyn ka qaadan karto bedelina karto dhibaatada ay leedahay iyo sidoo kale waxaan jeclaa lahaa in dadka sidoo kaleeto oo jilo riwaayado oo kaleeto inay filmaan aflaam yar ay ka matalaan oo dhibaatada oo leey oo kaleeto ayadoo fariin loogu gudbinayo dhalinyarada soomaaliyeed ayagoo qeybna kaa noqon doona barnaamijka intaa facekaas ama wejigaas koobaad aada wadeen weli mala kulanteen dhalinyaro la idin yiri iskoolaadka ay dhiga jireen marka isticmaalka ama taabuu ama cirbada la isku diraayo noocay doontaa noqotee markay bilaabeen oo ay barteenna iskoolaadkii waa ay ka hareen dad badan horta iskuullada uga baxay way jiraan maamulkana hore uu noola wadaagay oo wuxuu dhahay dad badan horey drop out iskuolka noqday way jiraan laakiin si guud anaga hadda mala kulmin dad maadaama anaga meesha a beegsanayna ay tahay iskuullada maadaama waa waa kasi karaysaa qof hadda iskuolka drop up ka noqday oo kaleeto mala kulmi kartid xaaladdiina mar walba isku aadayso laakiin insha allah waxaan qeyb ka noqonayna hadda inaa face two oo kale aan ku ogaano dadkii iskuolka waxawaaye dadkii hadda maalmihii ugu dambeeyay iyo bilashii ugu dambeeyay iskuolka ka tagay sababahay uga tageen hadday tahay maandooriyo oo kaleeto inaan qeyb ka noqono oo talooyin ka bixino oo barnaamijkaas waxawaaye ayadana waxaa qeyb aan ka noqono oo maamuladii la xiriirno oo mar walba waxawaa talooyin aan siino iskuuladii haddaan kusoo xiri karno oo kaleeto ayagana aan kusoo celino iskuuladii marka insha allah annaga mar walba waxaan diyaar unahay inaan barnaamijkaas qeyb waxawaa weyn ah ka qaadano dhalinyaradaasna waxawaaye maadaama ay yihiin kuwa waxawaaye kuwa waxawaa dhalinyarada jiilka maanta waxawaa berit waxawaa bedeli doono runtii horumar sameyn doono wadanka ay tahay inaan qeyb kala noqono barnaamijka marka muhiimad weynay noo tahay waana runtii aadaan ugu faraxsannahay in barnaamijkan qabano waana barnaamijka mar walba xaalaa shaqada markay rabitaankaaga tahay macnaha raaxaa ku dareemay marka waa qeyb naga mid ah inaan barnaamijkan qabano waa waxaan soo baranay waa waxaa intaasoo sano meel aan u fadhinay inaan bulshada soomaaliyeed u adeegno ibraaxi wejiga labaadaa bilaabi doontaan bartilmaameedkiina maxaa waaye halkuu ku wajahaya ama iskuulaadka ama wadooyinka ay dhalinyaradan ku isticmaalaan maandooriyaha halkee waa macsan tahay sacdiyo insha allah inkastoo stiil aa ka fikirayno haddana waxaa isleenahay waxqabadaha ugu badan waxaawaa wadooyinka way jiraan dad oo la sheekeysanay oo hadda wadooyinka inkastoo hadda aa rabno si daaragti inaan u gudan galno way dhahayaan maxay dhahaan anaga maba heysanobo waalid qaarkood ay leeyihin qaarkood ay leeyihiin anaga waalidiinteena waxba ma awoodaan caseeyayaala nahay sababahaasa maadaama mararka qaar laga yaabo xitaa inaa wadooyinka seexano sababtaasaa nugu qasabtay waayo haddii aa maanta wax baran lahayn waxaa laga yaabi lahaa inaanan isticmaalin laakiin awood aan wax ku barana ma haysani oo waalidiinteena ma awoodaan soo marka insha allah waxaan rajeyneynaa in ardaydaas noloshii ay ku jiraan kasoo saarno maxay dhahaan waxbarashada mar walba ee muhiimtaha kulama inkastoo hadda dadka daraagiska isticmaala iskuullada qaar way jiraan laakiin marka loo fiiriyo wadooyinka wadooyinka kasii saameyn badan waayo ardayga markuu iskuul dhigto waxay u badan tahay boqolkiiba sagaashan inoo joojiyo ama stop gareeyo ilan stiil isa waxbarashadii oo wadaa laakiin arday aanan wax la barin oo da-diisi ay tahay toban iyo saddex toban iyo laba ay tahay oo waqtiga ugu habboonaa wax baran lahay oo ku jiro haddana uusan haysanin insha allah mar walbaba waxaan ahay arday u taagan in bartay waxaan waxaa barana waaye majority dad bartaan ahay soo marka maadaama aa baranay manugu adka inaa sameyno muddo iskuulkii aan anagoo jaamacadda ku jirnaa soo bilaabnay insha allah adduunyadan intaan saaran nahay qayb ayaa gacan doonaa bulshada maadaama aana dad bartay adeega bulshada
daygu sidan anqashada dareenkan dibnahaygaluuga
waa hagaag guud ahaan intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag qaybtii koowaad ee falaqayn la xiriirta xaalka dhallinyarada isticmaala maandooriyaha iyo wacyigelinta ay u baahan yihiin waxaa martii igu ahaa axmed xuseen maxamed foodey oo ka mid ah dhalinta barata cilmiga adeega bulshada iyo ifraax siciid gaashaan oo iyana ku jirta sanadkii u dambeeyey ee barashada cilmigaasi waxay labaduba ka mid yihiin koox ka wacyigelisa dhalinta khatarta maandooriyuhu leeyahay anigoo sacdiya nuur ah ayaa idiin tabinayay ibraahimna waa uu farsameynayay kulan dambe barnaamijkeenna kan xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo dadabteen xaggeennaba bidoodayn haddaad garasho diideen indhaqasamo kadadabteen xaggeennaba bidoodayn abawsane dadkaygo reedha haddaynan isdaba